ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa afarta bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo talaadaha barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha khaza oo galay maalinkii boqol iyo labaad oo xidhiir ah guuto ka tirsan ciidamada yuhuudda ee ku sugnaa jiida khaza oo isaga baxay halkaas sawaariikh lagu garaacay magaalada arbiil ee waddanka ciraaq xuutiyiinta yemen oo xeebaha badda cas ku beegsaday markab maraykanku leeyahay kooxaha muqaawamada filistiin oo sawaariikh ku garaacay sagaal iyo toban deegaan oo ay xoog ku degan yihiin yuhuudda waxaa isa soo taraya dowladaha sheegaya inay hakadgeliyeen isticmaalka xeebaha badda cas hadalhayn la xidhiirta heshiiskii muuse biixii itoobiya badda ku siiyey oo ka taagan dunida carabta iyo falanqeeyo u dhundaloola arrimaha caalamka islaamka oo waraysi uu bixiyey si qoto dheer kaga hadlay damaca itoobiya ee la xidhiira badda soomaaliya qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya waryaalka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyna qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha khaza ayaa galay maalinkii boqol iyo labaad oo xidhiir ah iyadoona guuto ka tirsan ciidanka yuhuudda ee ku sugnaa jiida khaza laga saaray halkaas warbixin ku aadan wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira jiida khaza waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdilkhaaliq macalin dagaalka khaza ayaa galay maalinkii boqol iyo labaad ee xidhiir ah ciidamada yahuudda ayaana geysanaya silsilado duqaymo ah oo loo adeegsanayo diyaaradaha dagaalka iyo madaafiicda goobta kuwaas oo si indho la-aan ah loogu beegsanayo dadka muslimiinta ah mandiqada jabaaliya ee jiida khaza ayaa la kulmaysa silsilado duqaymo ah oo ay geysanayaan ciidamada yahuudda waxaana duqaymaha barbar socda dagaallo adag oo dhex maraya askarta yahuudda iyo kooxda muqaawamada magaalooyinka beytxanuun iyo beytlaahiya oo iyagana ka mid ah deegaanada dhaca waqooyiga jiida khaza ayaa la kulmaya duqaymo ay geysteen taangiyada dagaalka ee yahuudda duqayn ka dhacday xaafadda annafax ee dhacda bariga magaalada khaza ayaa waxaa ku shahiiday ugu yaraan afar ruux oo shacab ah isla duqayn ka dhacday iskuul ku yaala xaafadan ayaa waxaa ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah magaalada khan yunis ee koonfurta jiida khaza ayaa ka mid ah goobaha ay sida adag uga dhacayaan duqaymaha culus waxaana ciidamada yahuudda ay si indhola-aan ah u beegsanayaan xaafadaha iskuraranka ah magaalada rafax iyo deegaanada hoos yimaada waxaa iyagana ka dhacay duqaymo culus oo ay fuliyeen diyaaradaha yahuudda waxaana duqaynta ay ku habsatay guri ay dad shacab ah deganaayeen kuna shahiideen in ka badan toddoba qof marka laga soo tago duqaymaha culus ee ay diyaaradaha yahuudda iyo madaafiicda goobta ku garaacayaan khan yunis waxaa sidoo kale mandiqada ka dhacaya dagaallo adag oo lagu dhiigbixinayo ciidamada yahuudda saraakiil u hadlay ciidamada yahuudda waxay tilmaameen in saacadihii lasoo dhaafay saraakiil iyo ciidamo loogu dilay dagaalada ka socda jiida khaza iyagoona ka qaybgelayay howlgallada ka socda koonfurta khaza kooxaha muqaawamada waxay sheegeen in weerar kadis ah ay ku qaadeen ugu yaraan shan askari oo yahuudi ah xili ay isku dayayeen inay gudaha usoo galaan dhul hoostiisa ka qodan intoodna halkaasi lagu dilay waxaa dhinaca kale sii socda tallaabooyinka ciidamada yahuudda ay ugu baxayaan deegaanada kala duwan ee jiida khaza guuto dhammaystiran oo ka mid ah ciidamada yahuudda ayayna saraakiisha yahuudda xaqiijiyeen in ay ka saarayaan khaza kuna laabteen deegaanada dhaca xeyndaabka khaza tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha ay ciidamada yahuudda ku bedelayaan nooca dagaalkii ay kaga jireen jiida khaza kaas oo wixii xilligan ka dambeeya noqon doona mid xoogga saara fulinta howlgallo gaar ah wasiirka dagaalka ee yahuudda oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgalladii ay ka wadeen waqooyiga jiida khaza ay waa hore soo dhammaadeen dagaalada hadda ka socda koonfurtana ay dhammaad ku dhow yihiin wixii xilligaas ka dambeeyana ay xoogga saari doonaan fulinta howlgallo qorshaysan wasiirka amniga maamulka yahuudda xagjirka lagu magacaabo bin gafiir ayaa ka hor yimid tallaabada ciidamadooda looga saarayo jiida khaza arrinkaasi oo uu sheegay inay faa'iida u tahay kooxda waxa iska caabinta wuxuu sheegay in weli ay duqaymo ka soo dhacayaan deegaanada jiida khaza ee laga soo saaray ciidamada yahuudda taasina ay muujinayso inay muhiim tahay in khaza ay sii haystaan yahuudda sida uu hadalka u dhigay tallaabada ay ciidamada yahuudda uga baxayaan jiida khaza oo muujinaysa fashilkooda waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalintii shalay weerar tooreen iyo gaari jiirsiin ah oo ka dhacay mandiqada racnaana ee magaalada talaabiib waxaa weerarkan ku dhintay haweeney yahuudiyad ah halka ay ku dhaawacmeen labaatan kale kuwaas oo dhaawacyadooda ay kala duwan yihiin maamulka yahuudda ayaana sheegay in fuliyaasha weerarka ay ka soo jeedaan magaalada al khaliil howlgallo baaritaano ah kadibna gacanta lagu soo dhigay ugu yaraan konton kantaal oo lagu tuuray jiida khaza ayaa ku dhacay deegaanada ay xoogga ku haystaan yahuudda barqanimadii maanta oo talaada ah warbaahinta yahuudda ayaana aad u hadal haya duqaymahan iyagoona sheegay inay muujinayso in weli aanay ciidankooda xaqiijinin ahdaaftii ugu duuleen khaza gantaalada laga tuura jiida khaza ayaa ku dhacay ugu yaraan sagaal iyo toban deegaan oo ay xoog ku degan yihiin yahuudda waxaana ay geysteen burbur kala duwan muuqaalo internetka ku baahay ayaana muujinaya iyadoo ay kala cararayaan dadka yahuudda ugu dambayntii reer khaza waxay bilaabeen inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen ee ay isaga carareen ciidamada yahuudda waxaana ka mid ah magaalooyinka beedlaahiya beedxanuun kuwaasoo ka mid ah magaalooyinkii ugu horeeyey ee ay soo galeen ciidamada yahuudda inkasta oo burbur xoog leh ka muuqdo deegaanada ay baneeyeen ciidamada yahuudda haddana reer khaza waxay ku qanacsan yihiin boqol maalin kadib ay u suuro gashay inay ku soo laabtaan guryahooda ayna rajeynayaan inuu allaah ka kaafiyo duulaanka yahuudda nabadna ay ku helaan guryahooda dadka ayaa teendhooyin ka dul dhisanaya dabaqyada iyo guryihii ay burburiyeen ciidamada yahuudda waxaana ay si adag ku helaan biyaha iyo cuntooyinka maadaama go'doon adag uu saaran yahay jiida khaza kaasoo ay ku soo rogeen yahuudda xaasinimada ku caanbaxay
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen yuusuf daahir sawaariikh ayaa lagu garaacay magaalada arbil ee dalka ciraaq iyadoona ay joogsadeen duulimaadyadii ka bixi jiray garoonka magaaladaas wararka ka imaanaya dalka ciraaq ayaa ku waramaya in qaraxyo xoogan laga maqlay magaalada arbil oo ah caasimada gobolka kurdhistan ee waqooyiga ah dalkaas iyadoona xukuumadda shiicada ah ee iiraan shaaca ka qaaday in la beegsanayo xarumo sirdoon oo ku yaala dalka ciraaq wariyaal ku sugan ciraaq ayaa soo tawinaya in qaraxyo xoogan laga maqlay caasimadda gobolka kurdhistan ee arbil kuwaasoo geystay khasaarooyin kala duwan islamarkaana aan ilaa iyo hadda la ogeyn waxa ay ka dhasheen qaraxyadaas ilwareedyo kurdi ah ayaa lasoo xigtay in ugu yaraan afar ruux ay ku dhinteen toddoba kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadan oo ka dhacay waqooyiga dalkaas qarxyadu kadib waxay wararku sheegayaan in gebi ahaanba uu ay hakad ku yimaadeen duulimaadyado oo ka bixi jiray garoonka caalamiga ah ee magaalada arbil sababo ku aadan qarxyada ruuxay magaaladaas mas-uuliyiin ameerikaan ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee rayters ayaa shaaca ka qaaday inaysan jirin xarumo uu maraykanku leeyahay oo ku yaala arbil kuwaasoo sawaariikh lagu garaacay xilli magaaladaas uu maraykanku ku leeyahay saldhigyo milatary warbaahinta rasmiga ah ee xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa dhankeeda sheegtay in taliskooda milatariga uu weerar ku qaaday xarumo sirdoon iyo bari ay ku sugnaayeen kooxo ay uga yeeraan kuwa argagixiso kuwaas oo ka dhan ahaa masaalixda iiraan weerarka ay qaadeen ciidanka xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa xukuumadda tehran shaacisay in loo adeegsaday sawaariikh kuwaas oo lagu bartilmaameysaday xarumaha ku yaala magaalada arbil bayaan ka soo baxay golaha amniga ah ee gobolka kordhistan ayaa lagu sheegay in ciidanka xukuumadda tehran ay tiro sawaariikh ah ku garaaceen manaadiiq dhowr ah oo ay degan yihiin shacabka kuna yaala magaalada arbil kuwaasoo ay sheegeen in lagu dilay afar ruux oo reyd ah laguna dhaawacay lix kale in ka badan shan iyo toban sawaariikh ah ayaa la sheegay in ay ku soo dhaceen deegaano kala duwan oo ku yaala magaalada arbil kuwaas oo ay ka dhasheen qaraxyo xoogan dalalka ciraaq iyo suuriya waxaa ka socda loolanno adag oo u dhexeeya yahuudda iyo dowladaha reer galbeedka oo isku dhac ah iyo xukuumadda shiicada ah ee iiraan kuwaas oo muddo sannado ah ay dalkan ku dhex marayaan weeraro iyo duqaymo culus geesta kale maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa weerar cusub ku beegsaday markab uu maraykanku leeyahay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa bayaan ay gelinkii dambe ee shalay soo saareen ku sheegay in maleeshiyaadka xuutiyiinta kentaal balastiig ah ku beegsadeen markab weyn oo uu maraykanku leeyahay taliska ayaa si gaar ah u xusay in gantaalka maleeshiyaadka xuutiyiinta uu ku dhacay markabka jibralta ejol oo ah markab konteynar ah oo ka babanayay calanka jasiiradda marshaal oo ah jasiiradda laga maamula maraykanka labo ka mid ah hay-adda ammaanka badda ee dowladda ingiriiska ayaa goor sii horeysay oo shalay ahayd sheegay in gantaalka xuutiyiinta uu ku dhacay markab laga leeyahay waddanka maraykanka kaasoo uu ku sugnaa koonfur bari ee xeebta magaalada caddan ee waddanka yemen weerarkan ayaa noqonaya weerarkii labaad oo saacado gudahood ay xuutiyiintu ku beegsadeen maraakiibta laga leeyahay maraykanka ee ku socdaala xeebaha yemen waxayna weeraradan kusoo beegmayaan xili dowladaha maraykanka iyo ingiriiska oo iskaashanaya ay duqaymo xoogan ku beegsadeen magaalooyinka ay maamusho kooxda xuutiyiinta ee ku xiran xukuumadda shiicada ah ee iiraan ugu dambaynna waxaa isa soo tarayaa dowladaha iska joojiyey isticmaalka xeebaha badda cas kuwaasoo ay ku soo biirtay xukuumadda qatar duqaymihii ay isbahaysiga uu hogaaminayo maraykanka ku qaadeen dalka yemen kadib xukuumadda qatar ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay hakisay isticmaalka maraakiibteeda shidaalka qaada ee mara xeebaha badcas qatar energy oo ah sharikadda tamarta ee xukuumadda dowxa ayaa shaaca ka qaaday inay hakiyeen shixnadaha gaaska ee ay dowladdaasi leedahay islamarkaana mara xeebaha badcas maadaama ay soo xoogeysatay xiisadda ka taagan halkaas ugu yaraan shan ka mid ah maraakiibta sitay gaaska dabiiciga ah islamarkaana marayay xeebaha koonfureed ee baddacas ayay shirkadda tamarta ee xukuumadda dowxa sheegtay in la joojiyey maadaama ay xeebahaasi noqdeen kuwo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen weerarada xuutiyiinta ee beegsanaya maraakiibta ku socdaalisa baddacas tani ayaa ka dhigan in dowladda qatar gaar ahaan shirkadda shidaalka ay si rasmi ah uga biireen sharikaadka reer galbeedka iyo kuwa reer bariga ee shaaciyey inay joojiyeen isticmaalka biyaha baddacas xukuumadaha walaaca daran ka muujiyey saameynta dhaqaale ee kasoo gaari karta isticmaalka xeebaha baddacas waxaa ka mid ah shiinaha kaasi oo sheegaya inuu mugdi sii galayo isticmaalkooda xeebahaas sababo ku aadan xiisadda colaadeed ee mandiqada ka taagan isbahaysiga ay hogaaminayaan dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa dhowaan duulaan ballaaran ku qaaday dalka yemen iyagoona beegsaday xarumaha maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ku yaala dalkaas iyo dad shacab ah waxa ay duulaankooda ku sheegeen inuu yahay mid ay kaga hortegayaan haliska ay kooxdaan ku hayso maraakiibta u raran yahuudda ee isticmaalaya xeebaha baddacas ayna sii wadi doonaan weerarada noocan ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa dhankooda ku goodiyey inaysan joojin doonin beegsiga maraakiibta isticmaalaysa xeebaha baddacas duulaankii ay dhowaan ku soo qaadeen yemen ayaana kooxda sheegtay inaysan wax saameyn ah ku yeelan sii socshada weeraradooda beegsanaya maraakiibta
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa hadalhayn la xidhiirta heshiiskii muuse biixi itoobiya ku siiyey badda soomaaliya ayaa ka taagan dunida carbeed waxaana jira qoraallo iyo maqaalaad laga qoray arrinkaas haddaba yaasiin xasan rooble oo ah falanqeeya u dhuun daloola arrimaha caalamka islaamka ayaa waraysi qoto dheer oo uu siiyey idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu kaga hadlay damaca ethoobiya ee la xidhiira badda soomaaliya waraysigan oo ka kooban laba qaybood waxaa yaasiin xasan rooble la yeeshay wariyaheena maxamed cali aadan ugu horreyntii yaasiin xasan rooble kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaan kaaga mahadcelinaynaa fursadda aad inoo siisay waraysigan oo qayb ka ah dadaalada lagu wacyigelinayo bulshada soomaaliyeed laguna dareensiinayo duulaanka iyo damaca xabashida ee dhinacyada kala duwan leh su-aasha ugu horreysa ee aan rabno inaan ku weydiino waxa ay tahay damaca itoobiya ee la xiriira qabsashada badda soomaaliya muxuu dib inoo xusuusinayaa
waa maasantaha walaal adiga iyo bahda idaacadda islamiga alfurqaan iyo dhegeystayaasha ku xiran idaacadda islaamiga alfurqaan haddii aan guda galo jawaabta su-aashaada runtii damaca guracan ee etoobiya rabto in ay ku qabsato badda soomaaliyeed waa damac soo jireen ah oo dib u xasuusinaya cidda ay tahay etoobiya runtii maamulka xabashida haddii aan dib u eegno taariikhda waa maamul ku dhisan dulmi gumaysidoon iyo dhulbalaarsi tusaale ahaan markaan eegno taariikhdii hore ee damaca etoobiyaanka ee ku aadan dhulbalaarsiga waxaan arkaynaa markii taariikhdu ahayd kun siddeed boqol sagaashan iyo kowdii in boqorkii xilligaas xabashida u talinayay ee lagu magacaabo maalinligii labaad in uu fariin u diray gaalada caalamka gaar ahaan gumaystaha reer yurub sida ingiriiska iyo talyaaniga isagoo ka codsanaya in ay ku caawiyaan damaciisa gurcan damacaas gurcan waxa uu ahaa sida uu ku qoray warqaddaas oo maanta ah warqad ofishial ah oo rasmi ah oo maaragtay kutubta taariikhda lagu qoro waxa uu ku sheegayaa warqaddaas in uu rabo in uu sameeyo dhulballaarsi in uu rabo inuu qabsado dhulal baaxad leh sida dhulka suudaan iyo dhulka ertriya maanta ku fadhiso iyo dhulka soomaaliyeed etoobiyaanka waxay ahaayeen dadkaas mar walba damacoodu yahay dhulballaarsiga iyo gumaysiga haddii maantii aan fiirinana qaar ka mid a damacaas waa u suurtagalay ayagoo ka helaya taageero militari iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed gumaystaha reer yurub waxaa ognahay in ay qabsadeen dhul ballaaran oo ay leeyihiin dadka soomaaliyeed sida magaalada harar iyo dhulka soomaali galbeed waxaan kaloo ognahay in suudaan ay ka qabsadeen dhul baaxad leh ayna ka mid tahay magaalada ama gobolka baninshangool la yidhaahdo oo ah gobol istaraatiiji ah waa gobolka uu ka soo burqado webiga niilka qaybo ka mid ah ayna ku taalo meesha maanta laga dhisay oo etoobiyaanku ay ka dhisteen biyoxireenka ay ugu magac dareen sabdunahda maantana lagu muransan yahay maanta dhulkaas lagu muransan yahay oo ay ku muransan yihiin masar suudaan iyo etoobiya waa dhul istaraatiiji ah ayna lahaayeen suudaan balse gumaystihii ingiriiska uu u gacangeliyey dowladda xabashida etoobiya sidoo kaleeto haddii maanta aan eegno taariikhda cusub waxaan arkaynaa in maamulka etoobiya wiilka maanta haysta ee abiy axmed in uu dhaqan gelinayo istaraatiijiyadihii hore ay ka tageen awoyaashiisii amxaarada ahaa ee gumaysidoonka ahaa waxaan arkaynaa in uu rabo in uu rumeeyo riyooyinkii awoyaashiis waxaan tusaale soo qaadan karnaa mid ka mid ah kalfadhiyada ay yeesheen etoobiyaanka mar uu ka hadlayay abiy axmed waxa uu sheegay in etoobiyaanka maanta ku muransan dagaalada qoomiyadaha dhexdooda ah ee ku muransan waxyaabaha hooshoose hoose in ay yihiin dad aan fakerayn waxa uu leeyahay war anaga waxaan rabnaa in aan yacnii qabsanno soomaaliya tusaale ahaan wuxuu leeyahay waxaan rabnaa in aad u shaqo tagtaan magaalada muqdisho markaan furanno waxa uu isticmaalayaa ereyga furasho waxa uu leeyahay markaan furanno xamar waxaan rabnaa inaad u shaqo tagtaan xaggaas ka soo shaqaysaan kadibna maalmaha fasaxa gaalada sida sabdida iyo xadoo kaleeto aad ku soo laabataan etoobiya marka taas waxay caddaynaysaa in etoobiyaanku mar walba ay yihiin dad damacooda uu yahay damac gumaysi dibna mar walba waa in u xasuusanaa cidda ay tahay etoobiya aan ogaanaa istaraatiijiyadda u degsan gumaystaha xabashida etoobiyaanka sida aan la soconno etoobiya waa dal aan bad lahayn wixii ka dambeeyey markii eritereya ay ka madax bannaanaatay dalkan sannadkii kunsagaalboqolsagaashaniyosaddexdii maxaa faa'iide ah oo etoobiya u leedahay qabsashada badda cas
etoobiya waxaa lagu macnayaa inay tahay dowla xabiis ah dowlad aan lahayn bad dowlad xirxiran sidaa ognahay dowladaha aan badda lahayn sida caadiga ah waa dowlado faqiir ah oo aad u liita oo aan samayn karin wax horumar ah sidaas daraaddeed etoobiyaanka waxa ay rabaan in ay ka baxaan marka la eego dhanka dhaqaalaha xisaarkaas iyo go'doonkaas ay ku jiraan oo ah haddii ay badda casqabsadaan waxa ay helayaan dhaqaalo xooggan waxa ay horumar ka samaynayaan dhanka dhaqaalaha waxa ay noqonayaan dowlad ka mid ah dowladaha dunida ugu horumarsan dhanka dhaqaalaha kana baxa faqriga iyo gaajada ay maanta ku jiraan taas waa faa'iidada ay ka helayaan dhanka dhaqaalaha dhanka istaraatiijiyadda fog ciidan iyo midda siyaasad etoobiyaanku waxa ay leeyihiin istaraatiijiyad dhulbalaarsi haddii ay la wareegaan badda cas faa'iidooyinka helayaan waxaa ka mid noqon doonta in ay waxyeeleeyaan ama ay dhibaateeyaan muslimiinta ku nool mandiqadda geeska afrika iyo guud ahaan caalamka leannahu badda cas waa bad istaraatiiji ah oo muhiim ah
badi dowladaha ka jira caalamka iyo ururada caalamiga ah iyo kuwa gobolkaba waxa ay afka ka sheegteen inay kasoo horjeedaan heshiiskii guracnaa ee uu muuse biixi etoobiya ku siiyey badda soomaaliya arrintaasi ma ka dhabba waase dowladahee kuwa sida tooska ah abay axmed ugu riixaya damaciisa
arrintaas waxaa ku tilmaami karnaa in ay tahay arrin aan macquul ahayn sidaa ognahay oo xaqiiqda ah waddamada caalamka gaar ahaan kuwa reer galbeedka iyo gaalada iyo dhammaan hay-adahooda kala duwan sida qaramada midoobay waxa ay ku mideysan yihiin la dagaalanka iyo dhibaateynta muslimiinta runtii waxaa ognahay in maantay dhulka soomaali galbeed dhulka laga haysta muslimiinta dunida falastiin iyo dhammaan dhulalka maanta muslimiinta ka maqan in gumaystaha maanta haysta ee xabashida leh ee israa'iil leh inay u gacan geliyeen dowladaha maanta dhahaya waxaan ka soo horjeednaa damaca etoobiya taas waa been waxaa xaqiiq ah in ay damacaas ku taageersan yihiin waxaa xaqiiq ah in ay maaragtay ay maaragtay mar walba ayaga ay yihiin dadka gadaal ka soo riixaya xabashida taariikh ahaan waxaan xasuusanaa markii axmed gurey ay isqabteen etoobiyaanka in bortuqiiska ay u soo gurmadeen etoobiyaanka waxaan xasuusanaa markii sayid maxamed ali xasan oo etoobiya kula dagaalamay jigjiga iyo aagaas in faransiiska iyo talyaaniga iyo ingiriiska in ay go-doon xooggan saareen sayidka etoobiyankana hub siiyeen caawiyeen sidaasna sayidka iyo ciidankiisii waxa waaye uga soo insaxaabeen dhulkaas soomaali galbeed waxaan xasuusanaa mar walba iyo wakhti walba in gaalada ay garab taagan yihiin etoobiyaanka tusaale ahaan dowladaha maanta sida gaarka yani u garab taagan etoobiya ama caddaystay in mashruuca damaca etoobiya ee ku aadan in ay qabsadaan badda soomaaliyeed ay garab taagan yihiin waxaa ka mid ah dowladda faransiiska waxaa ognahay abiy axmed markuu talada waddanka etoobiya qabsaday in labada kun iyo toban iyo sagaalkii wixii ka dambeeyey in uu si dardar leh ku bilaabay qalabeynta tababarka ciidamada badda etoobiya waxaa ognahay in ciidamada etoobiya qeybtooda badda etoobiya ay kala dirtay kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii kadib markii ertariya ay xorriyadda qaadatay balse abiy axmed ayaa soo celiyey wixii ka dambeeyey labada kun iyo toban iyo sagaalkii faransiiska waxa uu ku maalgeliyey tababarka iyo qalabeynta ciidamada badda etoobiya lacag ka badan sagaashan milyan oo dollar bal aan qiyaasno lacagta intaas la eg uu siiyey faransiiska etoobiya sidoo kale dowladaha garab taagan ee etoobiyaanka maantay waxaa ka mid ah dowlad mar walba aan ku tilmaami karno inay tahay shar u joog aan ku tilmaami karno inay tahay mar walba dowlad cadow ku ah muslimiinta garab taagan mar walba cadowgeeda waa dowladda imaaraadka carabta oo ayadana yacni gadaal ka soo reexeysa damaca etoobiyaanka oo garab taagan oo waxaa ognahay markii etoobiyaanku ay ay saamiga ku yeelanayeen tekadda berbere in qalabeynta iyo heshiiskaas inuu hirgalo iyo wax walbo meeshaas ka dhacay in lacagteeda ay bixinayeen imaaraadka marka waxaan dhigi karnaa gaalada maanta aamusan ama qaarka maantay ka soo hadlay ay yidhi waa ka xunnahay in arrintaas ay dhacdo waxaan arki doonaa laa qadar allaah sida maantay ka socota qasoo kaleeto in ay etoobiya u soo diraan maraakiib qalabaysan oo dagaal oo mar hore loo sii diyaariyay in la yidhaahdo etoobiyey hoo oo la wareega maraakiibtan taas waa mid aan filanayno balse ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta maanta waxaa isleeyahay waxay marayaan heer ay fahmeen dhagarta cadowga waxaan rajeynaya in ummaddeena soomaaliyeed aysan ku degmi doonin cadowga etoobiya iyo dhammaan hadallada aan naxorka lahayn ee ka soo yeeraya waddamada caalamka qaar ka mid ah ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله